Iskuulka hoose dhexe ee mustaqbal ee magaalada Kismaayo ayaa soo gabagabeeyay tartan aqooneedka Bisha Barakeysan ee Ramadaan, oo sanadkii labaad oo xiriir ah ay u qabanayaan ardayda wax ka barata iskuulka. Tartankan inta uu socday ayaa waxaa ka qayb galay kooxo badan oo ka socday dugsiga mustaqbal, waxayna ku tartamayeen maadooyinka xisaabta, sayniska, cilmiga bulshada, iyo maadooyin kale. Maamulaha guud ee iskuulka mustaqbal, Ustaad Liibaan Garaad ayaa ka warbixiyay heerar kala duwan oo soo maray tartanka.
maanta waxaa ilaahay mahadii inoo soo gaboobay tartan aqooneedka bisha ramadaan ee u socda ardayda dugsiga mustaqbal gaar ahaan qeybta shanta maalin kooxo badan oo tartanka isu soo reebay maanta wuxuu calaf u yeeshay inuu imaadaan fiinalka tartamayaasha horseed iyo hegan halkaasoo ay ko- koobka ku qaadeen tartamayaasha horseed nusdhibic tartanka waxaa lagu galay maadada soomaaliga luqadda waxaa lagu galay maadada xisaabta cilmiga bulshada ingiliishka iyo maadada tarbiyada sida aad ka arkaysiinba ardayda waxaa la weydiinayay su-aalo aad iyo aad u adag oo ay macalimiintu si adag usoo xuleen marka kor ka aragto waxaa laga yaaba inaa u maleyso tartankan inay ardayda ka jawaabaya dugsada ay yihiin had iyo jeer dugsiga mustaqbal wuxuu diyaar u yahay inuu ardayda ka farxiyo halkan waxaa abaalmarin lagu siiyey ardayda tartamayey ardayda daawadayaasha ahaa ee su-aalaha ka faa'iideysanayay sidoo kale waxaa abaalmarin siinay qaar ka mid a daawadayaasheena facebooka oo tartanka saadaalin fiican ka bixinayay aad iyo aad umahadsantihiin Qaar ka mid ah xubnihii ka soo qayb galay xiritaanka tartanka ayaa bogaadiyay maamulka dugsiga mustaqbal.
waxaan rabaa inaan halkan ka dhiirigeliyo dhammaan een, ardayda dugsiga iyo macallimiinta iyo waxa weeyaan een, waalidiinta oo haddaysa ayagu ahayn ma garanaysa heerkan ardaydu aanay soo gaarin in ay sii laba jibaaraan dadaalka isaga ah oo iska kaashadaan sidii jiil cusub oo waxbartay oo tartan tartanku marba heer buu joogaa marka hadda waxaa weeye dhexdiinna weeye berri kamaan dugsi baad la tartamaysaan maalinka dambe magaalo kale laga yaabaa in laga tartamo oo kismaayo la iska soo xulaayo dugsigeena laga soo qaata ardayda ugu firfircoonaan heer gobol baa laga yaabaa marka dambena u tartantaan tartamo kaloo caalami ah oo waxa weeye qur-aanka iyo aqoonta guudaha jira kuwo idaacadaha ka baxayaa jira meesha waxa weeyaan ardaydeeda iyo macallimiinteeda iyo manhajkeeda iyo nidaamkeeda isku aadisan yahay oo waalidiinteedu ay hufan yihiin oo ardayda ay ku daba joogaan waxbarashada waxaa ka soo baxay arday firfircoon waxaa laga dareemaa markaas tartamo tartan aqooneedyada guud oo ma garanaysaa iskoolka ka baxsan Is- insha allahu isaguna inaad guulo u soo hoysaan heer magaalo heer gobol heer maamul goboleed heer qaran baan rajaynayaa waana idinku dhiirigelinayaa